wararka ka imanaya gobolka gadow ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in biyo la-aan aad u daran oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyaduba ay ka jirto tuulooyin badan oo gobolkaasi ku yaala faahfaahinta arrintaasi waxaa magaalada muqdisho warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh biyo la-aanta soo wajahday gobolka gadow waxay saamaysay dadka ku dhaqan qaar ka mida deegaanada gobolkaasi sicirka biyaha ayaa sare ukac laga dareemay iyadoo fuustada biyaha deegaanada qaar ay ka gaartay qiimo ka badan boqol kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta shan doolar deegaanada biyola-aanta ay ka jirto waxaa ka mid ah gariley oo ku taalla xadka gobolka gadow uu la wadaago dalka kenya deeqa maxamed aadan oo ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka galiley oo aan khadka telefoonka kula xidhiira ayaa ii sheegtay inay biyo u doontaan masaafo aan ka yareen boqol iyo labaatan kilomitir wallaahi kulle annaga haddaan nahay dumarka maxay ahayday oo degmada ama haweenka meesha degan ada caruurta dhibaatooyin xoogan baan ku qabnaa annaga sababtaa mar alla markaad umishida ama maxay ahayday meelaad biyo u raasatidoo kugu sokayso boqol iyo labaatan kilomitir jeer meel la yihahda horta u sokayso marka maxaad jeclaan lahaydeen in laydinka caawiyo waxaan jeclaan lahaynay dowlada soomaaliya haddii kolley dhibaatooyin annaga waxaan nahay shacabkeeda hoos imaado waxaan u baahnaan lahayn kolley inay noo qodaan riigag gudoomiyaha deegaanka gariley aar maxamuud maxamed ayaa isna cadeeyey in deegaanka uusan wax ceela ku yaalin islamarkaana biyaha la isticmaalo ay keenaan booyado isagoona xusay in qiimaha la iibiyo uu yahay mid aada u sarreeya oo aysan iibsan karin dadka qaarkood
aad iyo aad baa mataqaan loogu dhibaataysay xoolaha oo dadka xoololeydaana way ka tegaano dhinaca kenya ama dhinaca soomaaliya oo sida hadda ama cowsfuran oo kaleeta ama faafacduun oo kaleeta bay aadaan faafacduunta lafteeda waa dhulkaas kunno ayada biyahana waa kanaado biyo macaan oo dadka wacadba ma laha oo boonida ayagana saas oo kaleeta aada sanadkaana roobka carrada uu ku yidhaahay oo kuma fiicno laakiin roobeedka marka waxaan samaynaa wada oo yaryada ayda noo qodeen baa mataqaanaa jilay oo badoosi ahaan kuwaasaan mataqaan biyaha ka qaadanaa haddana kuwa ayagaa baca dhulka gashanaa baca oo mataqaanaa oo xaaladadaba injinaynta tiga hadda iska dhacay iyo rafaadka iska badan tahay dhulka gashanaa kuwaasaa soddon foose labaatan iyo shan foose ninbaad tabantiiba ugu shuftaa saasaa lagu nooli magaalada waanasa biila-aanta gobolka gadow ayaa loo aanaynayaa cillado ku yimid ceelasha riigga oo qaar ka mid a deegaanada gobolka gadow laga isticmaali jiray gudoomiyaha gobolka gadow maxamed cabdi kaliil ayaa sharaxaya tuulooyinka ceelashii ku yaalla ay cilladoobeen
ceelkayga looga cabahayay oo cilladoobay oo dib u habayn u baahan maytaa reebe oo kale oo ina degan oo ahaa tuula ah oo sidoo kale ceelkayga ku cabi jirtay oo isagana uu cilladoobay oo dib u habayn u baahan meesha la yidhaahdo muxuu ahaa qaliija haaji oo dadka isku xirto balad haawo iyo ceelwa dhexdooda oo looga cabi jiray ceelkayga oo muxuu ahaa isagana uu cilladoobay oo uu ka fariisto dib u habayn u baahan masoorada kale meelaha kale oo looga cabahaya waxa weeye waa degmada ceelcaddo oo kale waxaa looga cabahaya ceel riigga ceelal baa looga cabahaya ilaa laba masoor oo kale saarnayd way cilladoobeen waxay u baahan yihiin in dib loo habeeyo ceelgeliin sidoo kale waxaa looga cabayay muxuu ahaa ceel riigaha oo biyuhu lagu soo saarayay isaguna sidoo kale way cilladaysan yihiin waqti dhow ma aysan helin wax dayactira haddana waxay marahayaan xeed xilli ay muxuu ahaa jabaan dhammaanba shaqadii gudoomiyaha gobolka gadow wuxuu kaloo sheegay in biyoyarida ka jirta gobolka gadow ay sababtay dhibaatooyin kala duwan oo soo wajahay dadka ku dhaqan dhulka miyiga
waad dareemaysaa marka baahida intay la eg tahay oo loo qabto biyaha hay-ado badan baanu u qornay muxuu ahaa codsiga oo nagu dirnay in ceylkayga halkaa laga sameeyo weli hawshaasi muxuu ahaa ma aysan oona dhaqangelin oo baahida way jirtaa muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada gobolka gadow qaarkood waxaa ka soo yeerayay qayladhaan ku wajahan biyari gobolkaasi ka jirta waxaa sidoo kale gobolkaasi ku yaraa roobabka xilli sanadeedka ee gobolkaasi ka da-ay mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho